bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idaacadda islaamiga al'andulus waxay waraysi la yeelanaysaa waaliga walaha islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed awoonabaan ugu horeyntii sheekhan alwaali kusoo dhowow idaacadda islaamiga al'andulus waa dhowahay walaale aad baan ugu dhowahay sheekhan alwaali su-aasha koowaad aan doonaya inaan ku weydiiyo waxay tahay maalmahan dagaallo ayaa ka jiray bariga wilaayada hiiraan arrimahaasi maxaad nooga sheegi kartaa Ee, waa sidaad u maqasheen walaale ee, ummaddoo dhanna way og tahay dagaalkan hadda ma bilaaban ee, sida ay dadka muslimiinta og yihiin dagaalkan wuxuu bilowday wuxuu ka dhex bilowday aadam iyo ibliis abuuna aadam iyo ibliis buu ka dhex bilowday xaq iyo baadilka u dhexeeya qadiimanna waa u jiray waana jiri doonaayo hadda intaan ku ekaan mahayo Ee, maalmahaanna ama si guud wilaayaadka islaamiga iyo dagaalka noocan waa ka socday khaasatan wilaayada islaamiga hiiraan ee, xamladii soo bilaabatay buu iska daba joogaa kan hadda dhacayana ee asaabiicdii aan soo dhaafnayna dagaal socday buu ahaa waana sidaa u maqasheen labadii maalmood oo aan soo dhaafnay wuxuu ka socday duleedka magaalada buulaburd waa tahay dagaaladii ugu dambeeyey haddii aad si gaar ah nooga warbixiso maxaa xog ah waad naga siin kartaa sheekhana Ee, dagaaladii u dambeeyey waxay dhaceen sideeddii iyo sagaalkii bay kala dhaceen jumco iyo sabtidii aan soo dhaafnay ilaahay subxaanahu watacaala cadowga labadaba ilaahay waa ku jebiyey Ee, cadowga isbahaysatada ah oo gaashaanbuurta ah oo ashahadala dirirka ah oo dulmidoonka ah oo xaqdiidka ah oo isu tegay bay ahaayeen Ee, weerar bay soo qaadeen ilaahay subxaanahu watacaala mujaahidiinta waa sugay taqriiban inta aan ognahay ilaa wax ka badan shan jeer ayay soo laabteen oo ay isku dayeen in ay dagaalamaan intubana ilaahay waa ku jebiyey subxaanahu watacaala maalinka jumcaha ahayd waa dhulka uu la yidhaahdo area muxuu ahaa aborrey meesha dagaalka uu ka socday maalinka dambe oo sabtida ahaydna ee, waxaa weeye mujaahidiinta ayaa waxay weerareen oo ilaahay subxaanahu watacaala ku garab siiyey halkii ayaga maqarkii xarunta u ahayd labadaa maalmoodba waxay lahaayeen khasaare aad u tiro badan oo naf iyo maal intuba leh ilaahayna waa jebiyey subxaanahu watacaala sheekhana qofkii aanan aqoonin aboore iyo meelaha la midka ah haddii aad u tilmaami karto aborey iyo waxay u dhexaysaa buulo burde iyo meesha loo yaqaano halgan ee laamiga ayaa waxay ka saaran tahay bariga ee waa dhul ee, taqriiban uga aadan meesha la yidhaahdo buulo burde bariga waqooyi bay uga aadan tahay waa deegaanka noocaasa meesha dagaalada maalmahan ay ka socdeen waana meesh- waa meel xigta deegaan ahaan ayadu waxay u dhowdahay buulo burde waan gartay sheekhan alwaali dagaaladaasi dhacay maxaa khasaare ah oo cadowga ka soo gaaray
Ee, walaalka inta aan ognahay ee, oo annaga aan xaqiijinay horta naf iyo maalba ilaahay subxaana watacaala wuu ku gaarsiiyey laakiin dhimashada ay mujaahidiintu xaqiijiyeen haddeer waa soddon iyo toddobo waana ka badan kartaa dhaawacna waa wax lixdan iyo ziyaado ah inta aan annaga ogaanay ilaahay subxaana watacaala waa ku cadaabay baabuur gubatay waa jirtaa haniimo tiro badan oo laga qabsadayna waa jira halkaa marka cadowga waxaa ku gaaray khasaare aad u xoogan oo naf iyo maalba isugu jira waa laga yaabaa in eh, laga arkay eh, meelaha wax laga eegto eh, bakhtiyadoodii iyo sawiradoodii ama muuqaalo lasoo dhigay oo walaaluhu soo dhigay in la arko waa laga yaabaa ilaahay subxaana watacaala nimankaa waa jebiyey sida horeyba ay ugu jabeen ayaa haddan ilaahay isu raaciyey subxaana watacaala jazaakallaahu khayran sheekhan alwaali dagaaladaasi meeshaasi ka socda cadowga aad kula jirtaan oo aad kula dagaalamaysaan maxay yihiin cadowga dagaalka la iskula jira waa cadow ashahadala dirir ah waa cadow ee, gaashaanbuur ah oo isu yimid ee, waxay leeyihiin gaalada asliga iyo murtadiin labaduba way leeyihiin cir iyo dhulba way iska soo bahaysteen ilaahay subxaana wa tacaalana waa jebiyey waa duulaan gaalnimo waa duulaan dulmi doon ah waa duulaan xaqla dirir ah waa duulaan lagula dagaalamayo kelimatu laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah iyo ahalkeeda ee, inta wax garatan ay og tahay oo aysan maanta wax daah oo ka saaran aysan jirin dagaalada marka aan la dagaalamayno waa nimanka nooca u yaallo waa niman meelo badan isaga yimid qaar ka mid ah waa caloosha u shaqaysayaal qaar ka mid ihii waxaa laga yaabaa inay duwal kale u karaysan yihiin qaar ka mid ihii waa wax yacni dad isu keenkeena oo soomaali gaalowday iyo gaalo asal ah intuba xuuha ka kooban caddaan iyo madow intaba ka kooban ee cidh iyo dhul labadaba ka dagaalamaya danta ay leeyihiinna ay tahay in ay damiyaan nuurka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna waa diiday subxaanahu wa tacaala nuurkiisa iftiinkiisa in la damiyo yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun waan gartay ugu dambayntii sheekhan alwaali sheegulad awonabahaan waaligula islaamiga hiiraan maxaad jeceshahay inaad ku soo gebagabayso waraysigan aad siinayso idaacadda islaamiga al'andulus walaalka hor marka hore ilaahay baan u mahad celinayna subxaanahu watacaala allaha noogu nicmeeyey guulaha isdabajoogga ah cadowgiisa nooga hiiliyey noo jebiyey mujaahidiintana garab siiyey muwaafaqada siiyey ramyigooda iyo toogtooda ilaahaygai toosiyey allaha habaadka siiye qalb ahaan ay gumad ahaanba allaha u sugayba allahaasaan u mahad celinayna subxaanahu watacaala uma ma hadda alle kadib walaalaha mujaahidiinta ah si guud ayaan u mahad celinaynaa hogaankooda iyo haddii ay yihiin walaalaha thuquurtaas ku jira meeshaas ku sabraya cadowga kula sabraya waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa allah baan u baryaynaa subxaanahu watacaala in ilaahay toogtooda toosiyo in ilaahay ra'yigooda barakeeyo in ilaahay qulubtooda sugo oo uu xoojiyo ilaahay cadowgooda inuu jebiyo ayagana uu ka dhigo dad adag oo cadowgooda musaabaro la galo waxaa runtii mahad mudan walaalka oo ayagana aan la hilmaamaynin bacdixamdulilaahi subxaanahu watacaala qabaa'isha muslimiinta ah oo deggan dhulkaas ee garab taagan mujaahidiinta walaalahooda taageeraya u ducaynaya carabadooda ku garab taagan naftooda ku garab taagan maalkooda ku garab taagan ayagana waa u mahad celinaynaa waxaa kaloon runtii farriin u dirayaa si guud waxaan rabaa inaan dareensiiyo guud ahaan cadowgu annaga waxaan nahay dad muslimiin ah risaalaan sidnaa risaalada aan sidnana waxaan ku matalaynaa nabiyullaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam ma rabno dadka in ay dhammaadaan ma rabno in la laayo keliya waxaan rabnaa in dacwadaas la qaato ilaahay la rumeeyo nebi maxamed laga naba dhigto shareecadaasna la tadbiiqiyo ayada loo khuduuco laga dambeeyo inta aan doonayno waa in ilahay la waxda subxaanahu wa tacaala waxa aan doonayno waa inuu dadka dego waa in dalka dego waxa lagu degayna ay tahay kitaabka alle iyo sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam nimankan isa soo bahaystay oo gaaloobay oo shareecada ilaahay shareeca la dirirka ah waxaan leenahay ee marna guulaysan maysaan weligiin khasaare iyo hoog baad ku jiraysaan ballanqaad alla annagu haysannaa ilaahay subxaana wa tacala uu noo ballanqaaday adinkana waxaad haysataan allah inuu idin jebinayo subxaana wa tacaala sayuhzamu aljamcu wa yuwalluuna dubur waa aad jabaysaan waa la hubaa ilahay baana ballanqaaday subxaana wa tacaala annagana waxaan haysanaa wa ina jundana lahum alghaanibuun wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin annaga guusha annaga ayaa iska leh ilaahay baana noo ballanqaaday subxaana wa tacaala waxaan leeyahay marka war dadkiinaan baaba'aya ama murtadiin ahaada ama gaalo asal ahaada eh waa la hubaa oo waa ku qanacsannahay waxa maanta idinka tegay oo bakhtinaya oo dhimanaya ma'aalkooda iyo meesha u dambaysa waa naar haddii sidaan aad ku jirtaan waxa aad wada sugtaanna waa naar waxaan rabnaa soo noqda oo towbadkeena war alla u soo noqda subxaana wa tacaala waa la hubaa halabada iyo guusha waxaa iska leh allah iska leh mu'miniintaa iska leh dadka ilaahay diintiisa taageeraya u dagaalamaya iska leh marna lagama yaaba inaad guulaysataan wakhtiguna waa dheeraanayaa ilaahay subxaana wa tacaala ciribta dambe iyo meesha ugu dambaysana wuxuu siin doonaa dadka mu'miniintu asaga taageeray waxaan leenahay ilaahay u soo laabto aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaquut labada jid baan ku kala taagannahay waxay u dagaalamayaan waxaa weeye waa inay difaacaan ibliis iyo dariiqiisii iyo diintiisii annagana waxaan difaacayno oo aan doonayna inay hergesho ay sarrayso waa diinta allah subxaanahu wa tacaala taasaana nabad anfacayso waa midaan ugu tegayno hadhow allah subxaanahu wa tacaala oo raalli naga ah waakhiru dacwaana an alxamdulilah rabbi alcaalamiin jazaaka allahu khayran dhegeystayaalkaasi wuxuu ahay waaligula saamiga hiiraan sheekh guulid abwnabahaan oo ay waraysi gaar ah la yeelatay idaacadda islaamiga al'andulus islamarkaana aan ka waraysanay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay bariga hiiraan oo si ba-an loogu xasuuqay cadowga allah sheekhana jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik